guddiga gurmadka daadadkii kusoo rogmaday magaalada qardho oo u xil saarnaa qiimeynta iyo waxuqabashada dadkii hantidooda ku waayay roobabkii ka daayay halkaasi ayaa soo bandhigay dhaqaalihii soo gaaray iyo weliba sida loo kala gaarsiiyey dadkii ku waayey daadadkaasi hantidooda sheekh fu-aad maxamuud xaaji oo ka mid a guddigii u istaagay waxuqabashada dadkaasi ayaa ka waramay sida wax loogu kala qaybiyey dadkii ay saamaysay daadadkii xoogganaa maadaama ay ahaayeen hooyooyinkii wartada ahaa kuwii caanaha gadayey kuwii sidaa maadaama ay ahaayeen ayaan waxaanu siinay wixii ay sheegteen lixdan iyo laba boqolki xataasan kiishii raashina ayaan ku daray sagaashan iyo laba kun iyo shan boqol soo ma jeedaan waxaa ku xiga dadkaasu waxa ka dhumay horta kan labaad wuxuu ahaa kun iyo kow dollar ilaa saddex kun lacagtaa dadka ka dhuntay kan saddexaad oo hadda aan joognana waa saddex kun iyo kow dollar ilaa lix kun dadkay ka dhuntay lix kun iyo kow ilaa toban kun dadkay ka dhuntay sagaashan iyo sideed kun iyo lix boqol baan siinay hadda sii fiirsada nagee marka waxaan nageysaa five five halkaas haa ku orda five five nagee afartaa guri marka laga reebo oo iyaga aan lacag lamsama siinay aan umalaynaayo ma lix lix kun baa mise toddoba kun iyo shamiito aan siinay guryaha kale oo dhan had waan haynaa hadduu dhagax yahayna mitir cubic baan ku qiimayna hadduu bulkeeti yahayna mitr square aan ku qiimayna dad masaakiina oo reer qardhooda oo aan laakiin biyuhu waxyeelin ayaa noo imaanaya qaar xanuunsan yihiin qaar bahalkaysan yihiin waxayna lahaayeen liistiga hana lagu daro waxaan nari idinkuma dari karno daadkii maa wax ku yeelay maya hadduusan wax ku yeelin kuguma dari karno dhinaca kale qaar ka mid a waxgaradka haweenka iyo weliba dhallinyarada magaalada qardho oo qayb ka ahaa kulankan looga hadlayey sida loo maareeyey dhaqaalihii loogu talagalay dadkii uu saameeyey roobabkii ku dhuftay magaalada qardho waxay u mahad celiyeen guddigii gacanta ku hayay iyagoona sheegay in guddigaasi shaqo wanaagsan ay qabteen islamarkaana bulshada qaybahooda kala duwan ay ka soo aruuriyeen dhaqaale si dadka loogu celiyo culimmadan aynu gufna caawa aynu raaligelino xaal marin wakhtigii dhibtaasi dhacday aniga dad badan baa yimid culimmadu wadaadada waaweyni bagcaday gateen wasaaradda maaliyadda waa lagu dayactiray waa bercentajkii waa lagu dayactiray baabuur baa laga gatay guryaha laga gatay yani in bini aadan sidaa loogu tarax tago qofka bini aadanka ah qof u shaqaynayo waxaa ka fiican oo ka hufan inuu qofku yidhahdo war waa laydi tuhmaya soo bambaxa habeenka biyuu bilaabmeen raggii u horreeya guddida asaase baan ka mid ahaa markii waa koon baan furay lacagtaan iska urinay lixdan kun oo doolar baanu hal as baan ku urinay
waxaan u mahad celinay wadaadada culimada shaqada anaga noo hayay wadaadada waxaan leeyahay allaha idin barakeeyo barake allaha idinku rido wixii idin soo maray oo laydin yidhina raalli ahaado dhinaca kale guddoomiyaha degmada qardho cabdiqaadir siciid qaal iyo guddoomiyaha gobolka karkaar cabdi siciid cismaan ayaa madasha ka sheegay in si cadaalad ah loogu qaybiyey dadkii saamaynta ku yeelatay roobabkii islamarkaana hantidooda iyo weliba guryahoodii uu waxyeeleeyey roobabkii xoogganaa waxaa ah inay fagaare intay yimaadaan guud ahaan bulshada reer qardhood dal iyo dibadba ay fariinti gaarsiiyaan iyagoo itus oo itaabsi ah dukumenti kasta fayl kasta iyo wixii ku baxay inay caawa inoo soo bandhigaan aad iyo aad bay u mahadsan yihiin aad baan ugu faraxsanahay caawa inaan xafladan ka soo qayb galo mugga iyo miisaanka leh ee culimmadu ayna ku tustay waxqabadkii ay qabteen
waa isla soo bilownay intay shaqeeyeen oo saacad maalintii afarlaatanka haddii laisku celiyo waxaa laga yaabaa inay ugu yaraan sideed iyo toban saac shaqeeyeen haddayn ka badninba marka waa ugu mahad celinayaa runtii sideed saacoo habeennimo ayaanu xafiiskooda ugu iman jiray sideed saac habeenimo iyagoo weli fadhiya ayaanu ugu iman jiray aroortiina iyagaa iga soo hormari jiray yuusuf maxamuud v o e boosaaso